dhismo wadooyinka degmada xudura ayaa sii habsami leh anku dareerana wadooyinka oo hadda dhismo laka bilaabiya weliba kumid ahaa wadada weyn ee magaalada dhexmaraasa si lanfududa iyo anasdareerowka dadkiiyo baawurta mashaariidun laka dhisaayay wadooyinka xudura iyo kumid ee shacabka iyo dowladda oo sii iskaashiya yoon dhisidayana unkoreyntii iyo weliba ku hadalay dhismo wadada casriga cumar maxamed maxamuud injineer bafuu oo ay injineerka gacanta ka haya dhismo wadaduna
jidkan oo madaroona bulshada reeradur isku dayeyn intishareeda jeebsho waanu ku qabdhisadaan waanu jaay ku saaraan waanu laamo ku saaraan iska dayeyn marki dambe iskudayka dartiis qarash fanga laakahelay oose wanaagsan leensoo buuhay waana inaynu ka qanacsanno suubiskate oo kii hor laguduyaa inaynu ka qanacsanno dhowr buundalatuwaalaaw oo boqolkiiba boqol iskudaykii kayna deedii maasha allah meelka batay jid oo muhiima oo akaskandaro haatawe yalku faraadiinaya aadee walqase labaatin mitri bara hoosnin qodee wala bilaa joog mitri baran kuwale nadiif
waxaanu kumid ee bulshada ka dhaqana magaalada xuduraya sibiin handhawaayana dhismoo laka sameeyaya magaalada oo muhiiman ee bulshada iyo isku socodka baawurta
jaankia kashibadohayna dadka belidka argohaytan meel amar ilaahaydenga jaran lahayshaherimaa baaburtayna i ilaahay amarshay roodlinta ku daraarta mayn mahad nagaana weliba ciidanka faraxsanaa antii maylaraaye mashaariic horumarneed magaalada xudur lakufuli gaar ahaan jidadkeedyo lakufuli weli ka faraxsanaa jidka dareera oo magaaladan laka dhisahay oo lakufadahay intii mustaqbalkana laamo lakaweela reer buulow enona iyada handhawaayana sagaare jidka oo horumaraw bolice stationka oo haay jid uuna ka dhibangna marka uuna xaafado galaana masaabka baxaana marka bulshada xudurna intii ku qiib qaadadaan dhismaha laamigaas oo meel alaayo beese ka daraan iyadan ka faraxsana yaal meel alaayo una waalidiintana busaha ka kor dareera jireen unin busaha ka kor dareeran intiuna meel alaayo awlaadan uuna laaman dhisno qiibkunadana beese dhiibna oo walka darna iyadan ka faraxsana weliba na rajeeya mashruucunka inkawiinaya wuxuu durba ku fuliya inta nagada langwelba oo meel araaye mashruucun qayb ku eh oo meel araaye dowladda koonfur galbeed dowladda federaalka iyo dhammaan dadka oo meel araaye caawiya mashaariicda soomaaliya ku socota iyo reer xudur dhammaantiyo sidii aan ku qiib qaadeen iyadan ka mahadsanyiin wayba aragahayna jidkii oo sanwooyin ku hor meel araayos isku tashi dadweyne lay meel araayos laga sameey oo hatana diblan burbur yahay dad badan wayba asar korantiyo isweydaan may kasabi intii walaysan dad bulshada ku ururiyay tan la burburi ee way ba muhiim ah masan hayna may leeyahay soo dareemo qortaana antii midin koreyti may leeyahay ee magaalada degmada xudur ee runta gobolka boqol la ka dhasaw laama taasayna may leeyahay soo qoyti dadaal badan oo ee dawladda heer federaal heer maamul goboleed iyo isku tashi dadweyne reer boqol sameeyaan wayba dareemo qortay intii may leeyahay ee horumar weyn oo la deereeyay bulshada eedeeda ayaa yahan dhahoayaan waayo jidadatan wadatan wadadayka muhiimsanaaytay oo u dhow rooba biyaha galaan meel dadka lagu gurmidaayo marawmlaada jarna waa arrin eedeeda muhiimsano intii laamo la saaro oo isku tashi dadweyne la sameey wadadun halbowligan ee magaalada xudura iyo ee tii inka horeyta oo wadada la saara taasaytii oo muhiiman eh baawurtiyona socodka bulshada